maanta waa maalin alla weyne aada noogu weyn intii joogtay toddobiyo toddobaatankii iyo intii dabadeed dhalatayba ayaantani ayaan nagu weyn wey waa ayaantii gubannimadeenna wey ayaantii qarannimadeenna wey ayaantii xornimada wey xasuusteedu inay qalbigeenna mar walba ay ku jirto ayaa waajibna u ah dhinac kale madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa sheegay in markii laga soo baxay doorashadii dhoweyd ee baarlamanka ay bilaabmeen xoogaa qalalaasi hase yeeshee rajo fiican oo wadahadal ay jirtay iminka waxaan isleeyahay doorashadii noogu dambaysay markii aan ka soo baxnay waxaa nagu bilaabmay xoogaha qalalaasa ah mucaaradka oo iska diiday natiijooyinkii toban sano isaga oo ka maqan doorashada isaga oo meedaanka ka maqan ayuu haddana yidhi maantana iwaykan maantana waan cadhoonay inuu sii cadhoonayana waa sii garanayne kolka waxaa dee aada la socotaan oo dhacaya maalin khamiis iyo maalin jimca iyo ma garanaysaa sawirro yaryar soo qaado oo wari taswiir bo xageed geenaysaa facebookan ku ridayahay waxaan u geenayaa twitter maxay baan u geenayaa bon waxaasi wax dalka wax u tarayana maaha nabadna keenaya maaha colaadna sii abuuraya weeyaan maxaa yeelay dawladdu hawsheeda way iska qabsanaysaa dalkana lix iyo soddon sano ayuu xor yahay xor waxa uu yahay faranji iyo dawlado kale iyo dadka iminka laleeyahay hadna arkaan way noo soo socdaan way qaban doonaan maxay bay ku samayn doonaan been iyo balaayo wey been iyo balaayo waxa waan ka xoroonay beri hore marka nabadda annagaa jecel annaga iyaa doonayna wadahadalka annaga iyaa nidhi kaalaya annaga iyaa iminkana le kaalay aan wadahadalno annagaan walaalnimadu waxay ku jirtaa wadahadalka aan wadahadalno wa aan heshiino wey saasaan aqaanaanu waxaase muuqataa in ay dadkani ku dhex jiraan dad aanan nabadda doonin dad aanan is-aragga doonin dad aanan wadaninimadu aanay meelo kale looga looga suuldhabaanaynayo laakiin waxaanse filaya caqligii inuu soo noqdo iyaan umalaynaya waxaan rajaynaynaa inaan daraar dhow aan wada hadalno haddii wararka aan helaynaay ay sax yihiin inaan arrimaheena horay horay baan u dagaalanay dhiig baan daadinay walaalaha islaay faranji meel kastaba uu soo maray inuuna soo dhex galo anaani dhexdhexaadinayda waan iska diidnay annaga unbaa dhammaysan annaga heshiiskii xidhnay tuutan ka daran ayay ahayd waanan xidhi karnaa nabaddaas diyaarna waanu nahay daahir axmed faarax oo ah afhayeenka isbahaysiga mucaaridka u s n ayaa isna ii sheegay inay soo dhoweynayaan wadahadalkaas wadahadalka anagu horaan u sheegnay qoraal baan ku tabinay diyaar baanu nahay laakiin ma noqonayo kumadmadow iyo muutamuutayn iyo aqal hoosti iyo shaksi shaksi iyo ku loo abbaara ma noqonayo waxau noqonayaa wadahadal cad oo ummaddu ay og tahay halka uu ka bilaamayo iyo halka uu ku dhammaanayo taakataaka ula socon doonto transbarance ku salaysnaan doona ayuu noqon doonaa saabaan nagu arkaynaa leanno waxa laga hadlayay waa waxa ummaddu ay leedahay ma aha waxuu madax leeyahay hoggaan leeyahay ama cid gaari leedahay waa wax ummaddu ay leedahay waa xaqi ummadda waxa la doonayo kolka ummaddu xaq bay u leedahay inay ogaato sida loo waajahayo loo maaraynayo xaqiiga saabaan anagu aragnaa wadahadalka dabaaldegga lix iyo soddon guurada madax bannaanida jamhuuriyadda jabuuti ee maanta beledweyne lagu qabtay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamanka federaalka saraakiisha ciidamada amisom kuwa soomaalida iyo milatariga ethoobiya ee beledweyne saldhigga ku leh wasiirka gaashaandhigga soomaaliya iyo danjiraha jamhuuriyadda jabuuti ambasador dayib dubad rooble oo munaasabadda ka hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyey sababta beledweyne loogu qabtay sababta aan uga dhignay halkan in lagu ciidana waxa weeyaan maamulka degmadan ama gobolkani iyo ciidanka reer jabuuti oo isla isqabsaday oo isla hanqaaday oo ka wada shaqeeyey dhammaantood siday nabadgelyada u ilaalin lahaayeen iyo shacabkan soomaaliyeed ee halkan deggan sidii horumar loo gaadhsiin lahaa farxadda caynkaaya iyo wada shaqayntaa wanaagsan iyo dadaalka faraha badan leh markaan aragnay waxaa la go'aansaday inaan nila ciidno maanta halkan gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdi faarax laqanyo ayaa ciidanka iyo dowladda jabuuti uga mahad celiyey garab istaagga ummadda soomaaliyeed gaar ahaan kaalinta ciidanka jabuuti ee nabad ilaalinta iyo horumarinta ay ka wadaan beledweyne aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in mirihii wakhtigaa dhashay ayagii intay noo soo gurmadeen maanta dhibaatada aan ku jirno ay nala qaybsanayaan waxaan rabaa marka halkan inaan fariin mugtahay tahniyada uga gudbiyo dhammaan shacbiga reer jabuuti oo ugu horeeyo madaxweynehen aan jecelnahay mudane ismaaciil cumar geelle reer hiiraan shacabka jooga iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedba runtii idima iloobi doono waxaad noo gasheen gaar ahaan gobolka hiiraan wuxuu noqon doonaa mid aan weligeed kuwaan dhalnay kuway sii dhaleen taariikhdooda ay xusi doonta insha allahu taliyaha ciidamada amisom ee gobolada dhexe korneel cismaan dubad ayaa goobta kaga dhawaaqay lacag gaaraysa boqol kun oo dollar oo ciidanka jabuuti ay iska soo ururiyeen taas oo loogu talagalay in lagu dhiso xeradii ciidanka ee lamagalaay xildhibaanad zeynab maxamed caamir oo qayb ka ahayd xubnihii munaasabadda ka hadlay ayaa waxa ay sheegtay in madaxweynaha iyo shacabka jabuuti ay mar walba garab taagan yihiin ummadda soomaaliyeed dowladda jabuuti wax la iloobi kara ma aha waxaan rabaa inaan xasuusiyo ee, reer hiiraan inaan xasuusiyo ee, madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti maalintuu u qalab qaatay in uu soomaaliya nabad ka dhigo ama wax u qabto waxa ay ahayd wuxuu ahaa asaga waxaa la doortaa asaga kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii baa la doortay madaxweynaha oo madaxweynenimo loo doortay isagoo toddoba bilooda ayuu wuxuu ka dhex hadlay jamciyadda qaruumaha ka dhexeysa asagoo codsanayo in walaalihii soomaaliyeed loo gacan loo bixiyo oo nabad laga dhigo halkan beledweyne waxa waa asaaskii soomaaliyeed saddex iyo tobankii asaasayaashii markii xamar talaha ka soo horiyey waxay isugu yimaadeen beledweyne waxaa ka dhashay geesiyaashii waxaa kow madaxweyne laga dhigay aadan cabdulla cismaan waxaa halka laga dooran jiray cabdulaahi ciise sheekh cali jimcaale nin kasta wanaagiisa oo wixii ninkii fiican wuxuu yidhahdaa reer hiiraanaan ahay anigan xildhibaanada waxaa ku dhashay hiiraan anigoo ah ee gabar soomaaliyeed de soomaali hadda waa la kala baxbaxo ani waxaan ahay hiiraan waa ku dhashay waa liiga yaqaana arid aamin aan ku dhashay laakiin gobolka zaylac ayaan ka soo galay xildhibaannimada wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi ayaa mahadcelinta jamhuuriyadda jabuuti kadib waxa uu ballan qaaday in dowladda ay go'aan ku gaartay in la isku furo waddada u dhexaysa muqdisho iyo beledweyne oo xilligan ay ku sugan yihiin al-shabaab waxaa runtii muuqata in maalmaha ay jiri karaan al-shabaab ay aada u kooban tahay waxaanu idinku bishaaraynaynaa oo aannu wadnaa qorshe inaannu ku dardargelinno inta dhiman deegaanada gobolka hiiraan inaannu ka bixinno oo aannu ka xurayno oo cadowga haysta inaannu ka xurayno oo ay aannu soo gelinno gacanta shacbiga reer hiiraan kooxda hobolada deegaan ee jamhuuriyadda jabuuti ayaa heeso lagu dhiirigelinayo ciidamada jabuuti iyo kaalinta shacabkooda waxa ay ka qaadeen xafladda sanad guurada lix iyo soddonaad ee maanta lagu qabtay magaalada beledweyne